ururka dhalinyarada ay saxilqaan ee ka dhisan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dayactir ku sameeyey buundada weyn ee magaaladaasi iyagoona alxamay meelaha ay ka daxalaysatay buundada lacagta shaqada dayactirka lagu qabtay ayaa laga aruuriyey dhalinyarada ku midaysan ururka isxilqaan gudoomiyaha ururka isxilqaan daadir caliya qaar ka mida dhalinyarada ururka ka tirsan ayaa ka warbixiyey howlaha dayactirka ah ee ay buundada ka qabteen iyagoona hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayne ka shaqeeya hirshabeelle ugu baaqay in buundadani ay dayactir weyn ku sameeyaan buundadii ayaa xoogaa daxalaysatay birihii sagxadda ayaa didilaacay sidaa ogsoonahay dhowr mar ah biibaxa isaga soo daba baxeen inkastoo haddana ay ahayn oo dhowr mar ah ka shaqeyna xataa maanta bes aysan ahayn alxamdulilaahi dhowr mar waa ka shaqeynay laakiin hadda haddana way nagu soo noqotay dildilaac weyn ayaa imaaday iyo meelo daxalaysan dilaacii ayaa ka qabanay alxan iyo kab badan ayaa ku sameynay biro oo waxaa saarnay oo baartalaamiyeri waxaa saarnay oo adag oo birihii loogu talagalay ah si fiican ayaan u alxannay alxankaasna muddo waa lagu moodi karaa buundada alxan ma ahan xitaa wax kastay u baahan tahay annaga dhalinyaro ahaan ayaa u istaagnay waxay u baahan tahay gacan weyn ayay u baahan tahay in lagu qabto sagxadahaas maanta annaga a alxameyno waxay u baahan yihiin haddii la heli karo in la bedelo sagxado cusub lasoo saaro ayay u baahan yihiin waxyaabo badan ayay buundada u baahan tahay hoosteeda xitaa qashin ayaa lagu shubaa waa jimco kasta waa laga xaaqaa marka howshaas ayaa ka qabanay ilaahay ayaana garadsiiyey in buundadaas howsha laga qabtay ka dhalinyaro ahaan maanta alxanka horta laga qabtay ka dhalinyaro ahaan lacaga ay iska soo aruuriyaan ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa lagu qabtay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan magaaladeena wax ka qabanno wada hadda shaqadan u dambeysay oon qabana xalay iyo shalay aan qabanayni waxay ahayd buundada khaasatan buunda weyn waxayna ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan magaalada buundooyinka waa meelaha ugu muhiimsan magaalada oo afarta xaafadood iskaga korgooshay iyo ilaa iyo magaalooyinka kale baabuurta gaadiidka ka yimaado marka insha allahu tacaala shaqadeennana tan keliya horeyna mau qabanin hadda kadibna ma qaban doono insha allah mar kasta waxaan u taagannahay inaan ka qabanno magaalada wax allaale waxay u baahan tahay oo horumarin hadduu ilaah yidhaahdo ka ururka isxilqaan ahaan magacayga waa maxamed cabdi maxaad waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada isxilqaan waxqabadka ururka dhallinyarada isxilqaan haddii aan wax kaaga soo qabto lamber kow waxaa ka aha buundada oo meelahay ka daxaleysata alxan alla alxamay nadaafataan hoosteeda la haaqo wacyigelin laga sameeyo lamber laba waxaa ka ah wadada buundada kasoo baxdo oo ilaa isbartiibo ku dhawaato oo meelihii boholaha aan caro ku shubnay lacagtaasna walaalaha muxsiniinta jeebkooda aan ka soo aruurinay buundada ay dhallinyarada ururka isxilqaan ku sameeyeen dayactirka ayaa mid muhiim u ah isu socodka bulshada ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne